رحمه الله الجهر والإسرار في القراءة في صلاة الليل الجهر والإسرار الجهر جهرga salaalada lala jahrayo iyo walisraaru siraysiga fi lqiraa'ati qiraa'ada fi salaati lleyli salaatuleylka la akhriyo qiraa'ada salaatuleylka in lala jahrayo oo la siraysanayo ayuu baabkan ku saabsan yahay macnaa labadu waa kuu bannaan tahay fii salaati lleyl waxaa kuu bannaan aljahru waxaa kaloo kuu bannaan alsraar markaad salaatuleylka tukanayso haddaad doontana waa la jahraysaa haddaad aada doontana waad siraysanaysaa wa amaa fii salaati lleyli fa kaana taaratan wuxuu ahaa nebiga caleyhi salaatu wasalaam taaratan mararka qaar yusiru mid siraysta wa taaratan mararka qaarna yajharu la jahra wa kaana wuxuu ahaa idaa qara'a hadduu akhriyo wahuwa fi lbeyti asagoo guriga ku jira yusmicu qiraa'atahu qiraa'adiisa ama yasmacu qiraa'atahu qiraa'adiisa waxaa maqlaya man fi lxujrati dadka qolka ku sugan ayaa qiraa'adiisa maqlaya wa ama fi salaati lleyl fa kaana taaratan yusiru wa taaratan yajharu waa xadiid caaisha radi allahu canha oo ku jira fi sunani abi daawud watirmidi min ariiqi udayf min ariiqi qudayf ibn alxaarif wuxuu yihi qultu licaaishata radia allahu canha ara-yta rasuula اllahi salى اllahu alayh waslama kana yaqtasilu min aljanaabati fi awali اlleyl aw fi aakhirihi ara-yta rasuula اllahi salى اllah alay slama kana yaqtasilu min aljanaabati fi awali اlleyli aw fi aakhirihi qaalat rubama اqtasala fi awali اlleyl wa rubama اqtasala fi aakhirihi qultu allahu akbar alxamdu lilahi aladi jacala fi اlamri saca qultu ara-yta rasuula اllah salى اllahu alayh waslam kaana yuutiru awala alleyli am fi aakhirihi qaalat rubamaa awtara fi awali اlleyl wa rubamaa awtara fi aakhirihi qultu allahu akbar alxamdu lilah aladi jacala fi اlamri saca qultu ara-yta rasuula اllahi salى اllahu alay slam kana yajharu biاlqiraa'ati am yukfitu am yukfitu bihi qaalat rubama jahara warubama khafata qultu allahu akbar alxamdu lilahi aladi jacala fi اlamri saca xadiidkaas bihada lafdi abu daa-uud iyo tirmidiya wariyeen wuxuuna ku jiraa asal fii saxiixi muslim qeybta hore keliya fii qasli iljanaaba ku tacalluqda qeybta hore janaabada ka qubaysigeeda ku saabsan fii saxiixi muslim ay ku jirtaa laakiin waxaa ka dambeeya asoo sida u dhammaystiran fii sunani abi daawuud watirmidi ayuu ku sugan yahay wuxuu leeyahay qudayf ibn alxaaris waxaan weydiiyey caaisha radi allahu canha waxaan ku idhi ka waran nebiga caleyhi salaatu wasalaam kaana yaqtasilu min aljanaabati fii awali leyl aw fii aakhirihi nebiga caleyh isalaatu wasalaam janaabada ma ka qubaysan jiray habeenka awalkii mase aakhirkii qaalat rubama اqtasala min awali fii awali اleyl wa rubama اqtasala fii aakhirihi waxaa laga yaaba mararka qaar inuu habeenka gelinka hore qubaysto waxaa kaloo dhacdo mararka qaar inuu gelinka dambe qubaysto caleyhi isalaatu wasalaam markaasaan idhi buu yidhi allahu akbar alxamdu lilahi aladi jacala fi lamri saca allahu akbar wuxuu leeyahay waa lilfaraxi wاsuruur allah mahad iska leh aladi jacala fi lmri allahyaasoo jacala yeelay fil amri arrinta dhexdeeda sacatan waasicnimo ilaahayga diinta waasica ka dhigay ayaa mahad iskale oo gelin hore iyo gelin dambe waqtigaa doonta aada qubaysanaysid su-aal labaadoo weydiiye wuxuu yidhahda ka waran nebiga calai salatu salaam witr miyuu tukan jiray fii awali leyl am fii aakhirihi ma gelinka hore uu tukan jiray witriga mase gelinka dambe markaasay tii rubamaa awtara fii awali leyl wa rubamaa awtara fii aakhirihi waxaa laga yaabaa habeenka gelinka hore inuu witriga la yimaad waxaa kaloo laga yaabaa gelinka dambe inuu witriga tukado labada waa kuu bannaan tahay markaasuu yidhi allahu akbar alxamdu lilahi aladi jacala fi lamri saca su-aasha saddexaad oo weydiiyey waxa uu yidhi ara-ayta rasuul la sal slam kaana yajharu bilqiraa'ati nabiga caleyhi isalaatu wasalaam qiraa'ada ma la jahri jiray mase hoose u dhigi jiray fii salaati leyl markaasay tii rubamaa jahara wa rubamaa khafata waxaa laga yaabaa inuu qiraa'ada la jahro waxaa kaloo laga yaabaa inuu hoos u dhigo markaasu wuxuu yidhi allahu akbar alxamdu lilaahi aladii jacala fi lamri saca shaahidka xadiidka waa meesha dambe waay rubamaa jahara wa rubamaa khafata waxaa laga yaabaa inuu mararka qaar qiraa'ada la jahro waxaa kaloo dhici karta mararka qaar inuu qiraa'ada hoos u dhigo labadaba waa bannaan tahay fa kaana taaratan yusiru wa taaratan yajharu xadiidkaas waa daliilkiisa wa kaana idaa qara'a wahuwa fi lbeyti yusmicu qiraa'atahu man fi lxujra wuxuu maqashiinayaa qiraa'adiisa dadka qolka ku sugan xadiidkaasna waa xadiid ibni cabaas radia allaahu canhu oo fii fii sunani abi daawud ku jira wuxuu yidhi ibn cabaas kaanat qiraa'atu nabiyi sala allahu caleyh wasalam calaa qadri maa yusmicuhu man fi lxujra qiraa'ada nebiga waxay ahayd sala allahu caleyh wasalam calaa qadri maa yusmicuhu qadarka intuu maqashiinayo man fi lxujrati qolka in dadka ku sugan qiraa'adiisu dhirir kor u qaadideedu waxay la ekeeday ku qadar ahayd dadka qolka ku jira qadaray maqli karaan kama dheerayn jirin oo ilaa bannaanka lagama laga maqlo kor uma qaadi jirin hoosna uma dhigi jirin ilaa aysan maqlan dadka qolka kula jira bal wuxuu ka dhigi jiray mid ku jaango-an ama ay maqlayaan dadka qolka ku sugan keliya wa kaana rubamaa rafaca sawtahu waxaana laga yaabaa mararka qaar inuu codkiisa kor u qaado akthar min daalika intaa inka badan oo qolkaba ay ka baxdo qiraa'adiisa xataa yusmicahu ilaa uu maqashiiyo man kaana calaa cariishihi cariishkiisa qofkii ku jiray ama dadka cariishkiisa ku sugnaa cariish waa khaymadoo kale ama qol yar oo laga yacni laamaha geetimireedyada iyo wixii la mid aha laga sameeya waxaa la yihahdaa cariish ay khaarij alxujra qolka bannaankiisa waay cariishka wuxuu ku yaallaa qolka bannaankiisa marka qofkii cariishka ku sugan xataa mararka qaar inuu maqlo ayaa dhici jirtay codka nebiga sala allahu alay slam fi lqira'a fi lleyl wa bidalika amara abaa bakrin wa cumara radia allahu canhuma sidaasuuna nebigu amray abuu bakar iyo cumar wadalika xiinamaa kharaja waa markuu nebigu soo baxay leylatan goor habeena faidaa huwa biabi bakrin radia allahu canhu waaba abuu bakar radia allahu canhu oo yakfidu min sawtihi codkiisa hoos u dhigaya yakfidu min sawtihi qur-aan uu akhrinayo codka hoosu dhigaya wa mara wuxuu nabiga soo maray bicumar ibni alkhadaab radia allaahu canhu wahuwa yusalii asigoo tukanaya raafican sawtahu codkiisana kor u qaadaya falama ijtamacaa labadoodu markay kulmeen cinda nabiyi sala allah alay slam nabiga agtiisa ay ku kulmeen qaala nebigu wuxuu yidhi yaa abaa bakrin abuu bakaru marartu bika waan ku soo maray wa anta tusallii adigoo tukanaya oo takhfidu min sawtika codkaaga hoos u dhigaya qaala wuxuu yidhi qad asmactu waan maqashiiyey man naajaytu ciddii aan la faqay yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayo macnaa alla waa imaqlayaa we marka codka kor uma qaadin wa qaala licumar cumar wuxuu ku yidhi marartu bika waan ku soo maray cumaroo wa anta tusallii adigoo tukanaya raafican sawtaka xaalaa tahay mid codkiisa kor u qaadaya fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow uuqidu waxaan toosinayaa alwasnaan midka lulmoonaya hurdoonaya wa atrudu shaydaana shaydaankana waan eryayaa codkan kor u qaadaya shaydaankan ku eryayaa fa qaala nabiyu sala allahu calay wasalam yaa abaa bakrin nabiga caleyh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi abuu bakarow irfac min sawtika codkaaga kor u qaad shay-an wax yacni wax ku dar intaa hadda aada akhrinayso wax yar kor codkaaga ku dar wa qaala licumar cumar wuxuu ku yidhi ikfid min sawtika codkaaga hoos u dhig shay-an wax sida hadda aad kor ugu qaadayso wax yar hoos uga dhig abuubakrin wuxuu yidhahda sida hadda aada akhrinayso wax yar kor uga qaad sidaasuu nebiga alai salatu wasalaam labadoodaba amray inay qiraa'adoodu noqoto dhexdhexaad mid kor loo qaylinayana aysan ahaanin mid qofka hoos uu akhrinayo keligii keliya uu isku koobayana aysan noqon ay noqoto mid mutawasida amarkaa nabiga calai salatu wasalaam uu amrayana waa amru istixbaab waaye wailaa codka kor in loo qaado iyo in hoos loo dhigo labadaba waa bannaantaha in la siraysto iyo in lala jahro mararka qaarna waxaa laga yaabaa siraysigu inuu ka fadli bato jahriga khaasatan hadduu qofka naftiisa uga baqayo riyaa iyo wixii la mid a istustus hadduu naftiisa uga baqayo markaasoo kale waxaa u fiican inay cibaadadiisa noqoto mid qarsoon inay noqoto wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray aljaahiru bilqur'aani midka qur'aanka la jahraya kaljaahiri bisadaqati midka sadaqada la jahraya ayuu la mid yahay waalmusiru bilqur'aani midka qur'aanka siraysanaya kalmusiri bisadaqa midka sadaqada siraysanaya ayuu la mid yahay sadaqada in la siraysto iyo in lala jahro asal ahaan midee fadli badan fil asli waxaa fadli badan in la siraysto kadalika qiraa'atu lqur'aan qofka siraysanaya sadaqada wuxuu la mid yahay qof qofka qur'aanka siraysanaya wuxuu la mid yahay qofka sadaqada siraysanaya kan qur'aanka la jahrayana wuxuu la mid yahay midka sadaqada la jahraya sadaqada mararka qaar in lala jahro waxay dhici kartaa mararka qaar in lala jahraa inay ka fadli badan tahay in la siraysto wakadalika aljahru bilqur'aan qur'aanka in lala jahro waxaa laga yaabaa mararka qaar inay ka fadli badan tahay in la siraysto laakiin asalka acmaasha saalixadoo dhan waxay ku fiican tahay israar siraysiyay ku habboon tahay cibaadada iyo camalka saalixa wuxuu ku ikhlaas badan yahay siraysiga walidaalika a'immada salafka taariikhdooda in badan waxaa lagu sheegay inay ku dadaali jireen inay cibaadadooda qariyaan juhdi badan ay ku bixi jireen fii salaati lleyl xataa qaarkood fii qiraa'ati alqur'aan qur-aanka akhrintiisa xataa mararka qaar waa qarsan jireen ayagoo markaa diidaya ama iska ilaalinaya in riyaa iyo wax la mida ay soo galaan ikhlaaskana wuxuu u fiican yahay camalka markuu kuu dhexeeyo adiga iyo rabbiga taasaa ikhlaaska ku wanaag badan maxay aragtida dadka ku arkayaan waxaa laga yaabaa in shaydaanku wax qalbigaaga geliyo waxaa laga yaabaa in shaydaanka qalbigaaga wax ku tuuro oo riyaa meesha uu kaa soo galo riyaaguna camalka waa burinaya waa baabi'inaya walidaalika qaarkood waxaa laga sheegi jira xataa markii uu qur-aanka akhrinayo uu isceli waayo xagga bukaaga iyo ooyinta wuxuu isku dayi jiray inay qariyaan hadduu ooyinayo xataa inuu ooyinta qariyo uu iska dhiga sida wax hergabsan oo kale waanu oynaya wuxuuna iska dhigay qof hergab ku dhacoo kale mar raba in la ogaado ama la dareemo qaarna waxaaba la sheegay xataa cid kale iska daayay xaaskiisa inaysan ogaanin ooyintiisa waa dadka qofka ugu dhowaay haddana maca daalika ma ogaanayso ooyintiisa fii qiyaami leyl waa ka qarinayaa waxay ku dadaalayeen marka in ayaga iyo rabbigood ay ka dhexaysa camalka sidaasaanu ku fadli badan uu ku fiican yahay qiraa'ada qur-aankana nabiga caleyhi isalaatu wasalaam markii meel la wada joogo oo qur-aan la wada akhrinayo sida maalan masaajid marka lagu wada sugan yahay qofka inuu qur-aanka la jahro kan kalena uu la jahro waxay keenaysaa inay istashwiishiyaan walaa yajhar bacdukum calaa bacdin bilqiraa'a nabiga caleyh isalaatu slam wuxuu yihi qaarkiin qaarka kale yaysan kula jahrin qiraa'ada ha kula jahrin macnaha jahrigaaga wuxuu keenayaa inuu waswaaso jahrigaaga wuxuu keenayaa inaad tashwiishiso calaa kullin fii salaati lleyl israarna waa bannaan yahay jahrina waa bannaan yahay qofkii siraysta qiraa'atu alqiraa'a fii salaati lleyl waa u bannaan tahay qofkii la jahra alqiraa'a fii salaati lleylna waa u bannaan tahay labadaba waa jaa-is nabiga calai slat slam waana siraystay waana la jahray ficilkaas nabiga calai salatu salaam uu sameynaya marna uu la jahraya marna uu siraysanayana waxay daliil u tahay bannaanaasha in camalkaas uu yahay camal bannaan oo labadii midii uu sameeyaba qofka uu saca ay ku jirto sida qutayf uu yidhi alxamdu lilah aladii jacala fi lamri saca allah mahad iska leh allahaasoo arinka dhexdii yeelay waasicnimo oo aan ummadda diinta ku ciriirin oo diinka uga dhigay mid waasica haddii la doono lala jahrayo qiraada haddii la doono la siraysanay haddaad doonto aad witirka i tukanaysay salaatuleylka fii awali leyl haddii aad doontana waxaad tukanay fii aakhiri leyl hadduu janaabo qabo janaaba ay ku dhacdo wuxuu qubaysanayaa fii awali leyl hadduu doono wuxuu qubaysanayaa fii aakhiri leyl ma kala fadli badan yihiin in la tukado fii fii awali leyl iyo fii aakhiri leyl laa shaka waa kala fadli badan yihiin hadda waxaa laga hadlaya waa jawaas iyo bannaanaansho laakiin asalaa fii aakhiri leyl waa ka fadli badan tahay salaada la tukanayo fii awali leyl maxaa yeelay wakhtiga dambe iyo gelinka dambe ducadu waa mustajaaba waa wakhti ilaahay ducada iyo baryada uu ajiibayo waa waqti alla uu leeyahay hal min daacin fa astajiiba lahu marka gelinka dambe ilaa laga gaarayo adinka labaad ee fajriga waa gelinka dambe gelinka dambe ilaa adinka labaad laga gaaraya wa ilaa waagu ka dilaacayo waa waqti nuzuuli ilaahi waa athuluth alakhiir min alleyl waa habeenka gelinkiisa dambe waay waqtigaasna jawigu waa ka degan yahay fii awali leyl min awali leyl waa ka degan yahay waa jawigu waa ka degan yahay qofkuna waa ka nashaad badan yahay hadduu soo kaco marka hore laga yaabaa hordada inay lugjiid iyo caajis ay ku keento laakiin hadduu soo kaco waa ka nashaad badan yahay habeenka gelinkii hore maxaa yeele waa nastay waa seexday maskaxdiisa waa degan tahay jawiguna waa xasilooyin waa degan yahay waana waqti ilaahay ducada ajiibayo waqtigaasoo kale xifdiga cibaadada wax walba waa ku habboon yahay oo diina oo ilaahay loogu dhowaanayo subxaana wa tacaala habeenka gelinkiisa dambe qofkii habeenka gelinkii dambe kici waaye ama isla ma kici kartid goormuu ka faa'iidaysanayaa habeenka awalkiisa inay dhaafto maa habeenka awalkiisa ka faa'iidaysanaya intaadan seexan ka hor inaad witirka tukato haddaad isleedahay ma soo toosaysid walidaalika nebi sala allahu calay wasalam abuu hureyra wuxuu u dardaarmay intuusan seexan ka hor inuu witriga tukado awsaanii khaliilii sala allahu calay wasalam bihalaath waxaa ku jirtay wa an uutira qabla an anaama inaan witriga tukado intaanan seexanin ka hor والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين